tiro ka tirsan maleeshiyaadka maxaarada ee faano ayaa lasoo warinaya in lagu laayay duqaymo ay diyaaradahan duuliyaha lahayn ay dowladda itoobiya ka geysteen gobolka maxaarada duqaymaha ayaa si gaara kaga dhacay deegaano hoostaga gobolka shawa ee gudaha dalka itoobiya halkaasoo ay isku urursanayeen maleeshiyaad ka tirsan jabhadda faano ee kasoo horjeeda dowladda uu hogaamiyo abiy axmed war qoraal ah oo kasoo baxay dowladda itoobiya islamarkaana lagu baahiyey baraha internetka ayaa lagu sheegay inay tallaabooda ka qaadeen maleeshiyaad ka tirsan faano oo isku dayay inay weerar ku soo qaadaan ciidamadeeda balse kooxda faano ayaa sheegtay in duqeynta ka hor ay fuliyeen weerar ay ku beegsadeen ciidamada itoobiya intaas kadibna ciidamada xukuumadda adisababa ay tabartu biday in duqeymo hindhala-aana ka geystaan gobolka sida warka loo dhigay kuwaasoo loo adeegsaday diyuuradahan cidna kaxayn ee loo yaqaano daroonka oo ay leedahay xukuumadda adisababa deegaanada miinzamaloola iyo ifta ay duqeymaha ka dhaceen kuwaasoo intaysan diyaaradaha gantaalada itoobiya ooda kaga qaadin ay soo gudbiyeen istikhbaaraadka itoobiya oo ah in goobta ay joogaan ciidamo faano ka tirsan oo aad u far badan waxaa jira khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidamada faano mana jirto tiro cayiman ilaa iyo haatanna faano faahfaahin kama bixin khasaaraha inta uu la egyahay goobo badan oo dhaca gobolka maxaarada ayaa waxaa isbuuciyad iyo bilihii lasoo dhaafay ka dhacay dagaallo labada dhinac ay ku go-een waxaana weli lagu kala adkaan layahay diriirta ka socda gobolka oo sii dabadheeraatay dagaalkan ayaa dhul kala galay dhaqaalihii guud ee dalka itoobiya gaar ahaan gobolka maxaarada maadaama uu ka socdo hardan adag jabhadda fallaagada ah ee faano ayaa sii xoojisay weerarada ay ku beegsanayso ciidamada militariga ee dowladda xabashida itoobiya sidoo kale wararka naga soo gaaraya gunta hoose ee itoobiya ayaa intaa ku daraya in guuldaro iyo fashil kusoo idlaaday waan waan la doonayay in lagu soo xirgeliyo maleeshiyaadka faano mana muuqato saansaan ka tarjumayso inuu soo afjarmo ama uu hakad galo dagaalka u dhexeeya itoobiya iyo maleeshiyaadka fallaagada faano